oo usamat bnu zayd waxa uu arkay nin marka waxa weeye muslimiintii aada u laayay markaasaa waxa weeye ninkii markuu aada muslimiintii u laayay ayuu sheefkii markuu dul qabtay usaame ayuu wuxuu yihi ashhadu an laa ilaha ila allah marka laba nin bay ku eryanayeen ninkii kale ansaarta ahaa seefkii waa ka daayey usaamana waa ku dhuftay usaamatu bnu zayd saxaabigaasi markuu seefkii ku dhuftay nabiga sala allahu alayh wasalam uu markii dambe utagay qisadii baa loo sheegay fa kayfa tasnacu bi laa ilaha ila allah laa ilaha illa hu saad aakhiro ku samaynaysaa buu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam mar kastaba inamaa qaalaha tacawuda yani waxa weeye nebigu waa ku inkiray wuxuu lahaa markaysaga fa kayfa tasnacu bi laa ilaha illa allah aada iyo aad buu nabigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa ugu inkiray marka waxa weeye walow qaraa-intiiyo amaaraadku haba ku tusinayaan inay daacad ka ahayn hadduu laa ilaha ila allahu gaalki yidhaahdo inuu waxaweeye ku islaamayo muslim ku noqonayo oo hadduu markaa waxa weeye gaal ahaa oo millada kusoo gelayo shahaadateynka ayaa marka axaadiistaasi daliil u tahay culamaduna waa ku kulansan yihiin dikru ma yadullu cala ana qawla laa ilaha illa yuujibu isma alislaami hadda isma buu yidhi islaamnimay waajibisaa ma odhana laakiin magaca islaamnimay waajibisaa buu yidhi halkaa waxa weya wuxuu ku ishaaraya islaamnimadaas inay tahay mid xukmi ah oo aan aakhiro haddii aan shuruudihii raacin aan anfacaynin ayuu kugu tilmaamaya ibnu salaax waxa uu ku yidhi wa xukmu lislaami fi daahir yahbutu bishahaadatayn xukmuga islaamku daahir ahaan yani marka alislaamu daahiri islaamka muuqda ayuu uga jeedaa islaam baatin oo markaysaga qalbigo jira oo aakhiro qofka anfacaya lagama waramin hadda laakiin islaamnimada muuqata ee qofka muslim inuu yahay loo xukumaayo oo axkaamta muslimiinta la xukum noqonaayo yani waxa uu ku sugnaanaya shahaadateynta hadduu yidhahdo ashhadu an laa ilaha illa ashhadu ana maxamada rasuulu llah yani waa usugnaanay masalada kale aynu ka warramayna waxay ku saabsan tahay murtadiinta marka islaamka noqodkay kusoo noqonayaan ayay masalada kale ku saabsan tahay hadduu wax mucayana ku gaalooba inuu waxaa ka toba keeno taasay ku saabsan tahay marka laba shay iska hor imanaya ma aha nawowda sheekh muslim kusoo naqliyo mujaladka koowaad boqol iyo sideed iyo afartan shaykh lislaam ibnu taymiya isaguna wuxuu yihi waqad culima bilidiraari min diini rasuuli sala allahu alayh wasalam watafaqat calayhi lumma ana asla alislaami wa awala ma yu'maru bihi lkhalqu shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxamada rasul llah fabi dalika yasiru lkafiru muslima walcaduwu waliyan walmubaaxu damuhu wamaluhu macsuma addami walmaali yani sidaas ayuu ibnu taymiyana markaa odhanaya ibnu lqayim hadalkaa lamida ayuu tilmaamay oo waxa uu yihi yani qofkii markaa shahaadateynka qira shahaadateynka qofkii qira yani muslim ayuu noqonayaa yani bilitifaaq waa laysku waafaqsan yahay buu markaa ibnulqayimna odhanaya hadduuba shahaadateynka gaalki uu qiro wuxuu ku noqonayaa qiritaanka muslim buu ku noqonaya wuxuu u sheegaa islaam xukmi ah oo muslimiinta marka inuu la mid yahay oo axkaamta muuqata kala mid yahay baa la xukumaya walow hoosta markaa munaafiq baa ka ahaado hadda ma aha orodka laa ilaha illa allahu uu odhanaya keli inay aakhiro anfacayso kamana inuu ku gelayo aan lagu cadaabaynin ma aha yani siaaskeedaa loogama jeedo ee waxa weeye laba islaam baa markaas jira yani waxa weeye islaamnimada xaqiiqiga ee qofka aakhiro anfacaysa iyo islaamnimada xukmiga ee axkaamta muuqataa ku xidhanta ku dareereyso marka islaamnimada xukmiga ah ee axkaamta muuqataa ku xidhantae ku dareereyso waxay ku xidhan tahay iqraarka shahaadateynkaay ku xidhan tahay qala ibnu rajab wa min almacluumi bidaruurati ana nabiya sala allahu alayh wasalam kana yaqbalu min kuli man jaahu yuriidu dukula fi lislaami ashahaadateyn faqat waa wayacsimu damahu bidalika wayajcaluhu muslima jamic culum walxikam wuxuu kaloo yihi markaa ibnu rajab man aqara saara muslima xukman yani waxa weya si iqraarka la yimaado shahaadateynka kiro ah muslim buu noqdaa xagga xukumka hadda xagga xaqiiqa ahaan ma aha xagga xukumkuu muslim ka noqdaayo axkaamta muslimiinta ku dareereysa marka munaafiqii hadduu nifaaqiisi qabsado qalbiga ku haysto inagu qalbigiisi ma daalacan karno qalbigiisa in yaqiin iyo cilmi iyo ictiqaad iyo markaa maxaba inay ku jirtana ma ogin daahirkaasaynu markaa aragna marka waxa weeye qalbigiisa hadduu nisaaqi ku haysto oo isaga islaamnimo muujisto muslimiinta sideedaa loola macaamilaya axkaamta muslimiintuna waa ku dareeraysa wa minman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum inay munaafiqiin yihiin kuma ogsoodin laa taclamuhum ay munaafiqiina yani midaad ku og tahay oo ku taqaano inay munaafiqiin yihiin ma aha naxnu naclamuhum munaafiqiina ayaa loo jeedaa annagaa ku og inay munaafiqiin yihiin saas yada aba aayadda lagu tilmaamaya ibnu xajar waxa uu yihi markuu kasoo warramay iimaanku qowl iyo camal iyo tasdiiq inuu yahay ayuu wuxuu yihi ama binabari taasi waxay tahay waa cinda allah ilahay aftiisa iimaanka anfacaya ayaa sidaasa ama binabari ilaa maa cindana faliimaanu huwa liqraaru faqat iimaanku waa iqraarka keliya axkaamta adduunyaha haddii laga eegayo iimaanku waa iqraarka oo keliya ayaa la yidhahdaa faman aqara ujriyat calayhi alaxkaamu fi dunya kii qira yani axkaamta adduunya waa ku dareereysa walam yuxkam calayhi bikufri ila in iqtarana bihi ficlu yadullu calaa kufrihi kasujuudi lisana fatxulbaariga majaladka koowaad safxadda koob iyo lixdan waa hadalka zuhrina markaa wili alislaamu huwa alkalima bimacnaa waxa weeye kelmadaasaa islaamnimada ku sugnaataa marka istimraarka islaamnimadu u istimraaraysa u daa'imaysaa waa shay kale oo dee culamada qaar waxay qabaan kelmadana waa ku islaamayaa salaada inuu tukan waayona waa ku gaaloobaya markaa sidaas yadaaba ay culamada qaarkood qabaan culamada qaarkood oo odhanaya de waxa weeye markaa acmaasha tegista laga tago laguma gaaloobayo salaada iyo zakada iyo soomka iyagu waxay leeyihiin yani muslim buu yahay ilaa wax kufriya oo cad markaysagaa loo helo oo markaa ka buriyo naaqid cad ilaa uu la yimaado wax ka buriyo cad ilaa uu la yimaado islaamnimadii way u jirtaa ayay markaa leeyihiin marka calaa kulli xaal islaamnimadu waxay ku sugnaata waxaa kamid a yani shahaadateynka oo la qiro waxaa kaloo lamida waxyaalo kale oo tilmaamaya inuu islaamnimadii ajiibay sida inuu yidhahdo aslamtu lilah yani marka inuu yidhaahdo ama inii muslimun erayada noocaas oo kalena waxay lamid tahay yani marka waxa weeye iqraarkii shahaadateynkaay lamid tahay sidaas aawadeed baa xadiiska bukhaariga waxaa dhacday in nabigu sala allahu alayh wasalam khalid ibn walid markuu qoladii reer bani jadiima uu arkay uu hela yani markaa la kulmay waxaa dhacday inay markaa yidhaahdeen saba'na saba'na waxay idhaheen aslamna dhaha way garan waayeen marka cibaaro kalad ay ku hadleen oo waxay idhaheen saba'na saba'na oo waxa weeye mushrikiintuna nebi maxamed waxay odhan jireen waa saabi ayay odhan jireen oo waxa weeye ciddii diintiisa raacdayna yani marka waa saabiiintay kamid yihiin bay odhan jireen markaa kii bay cabireen nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa markaa yani waa diiday arrinkaa in waxa weye dilkaa la dilay la dilay nimankaasi waa ka beri noqday oo waxa weye waxay rabeen inay yidhahaan aslamna way hagaajin waayeen way garan waayeen saa yidhaahdaan saba'naa bay yidhaahdeen khaalidna waa dilay marka haddana nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid xadiiska bukhaariga ilahu waxaan kaaga beri noqonayaa waxaa khaalid sameeyey baa kaaga beri noqonayaa buuri nebigu sala allahu alayhi wasalam waa ka tabarucay ficilkiisaasu ka tabarucay markuu caynkaa uga beri noqday nimankiina diyadoodii nebigu waa bixiyey sala allahu alayh wasalam magtoodii waa bixiyey marka inay muslimiin yihiin oo marka waxa weeye ijtihaad baanu ku dilay marka khaalid yani khata marka yani xagga ijtihaadka ayaa ku dhacay marka sidaas iyadaa buu markaa ku dilay marka waxa weeye nabiguna sala allahu alayh wasalam diyadoodii waa bixiyey oo de waa muslimuun khata lagu dilay wama kana limuminin an yaqtula mu'mina ila khata'a waman qatala mu'mina khata'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatin ila ahlihi ila an yasadaquu lakin ta'awulka uu arrinkan markaa wax awishay daraaddeed ayaan marka wax kafaaro ah yani loo amrin oo aan loo oran qor iyo wax lamida xore aan lagu oran waayo ta'awul bu arrinka ku sameeyey ijtihaad bay ka ahay idaa xakama alxaakimu fajtaada uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama fajtaada faaktaa falahu ajrun xadiiska bukhaari iyo muslim saxiixaynka kusoo wariyeen marka waxa weeye calaa kulli xaal in aslamna iyo inii muslimun iyo aslamtu lilahi iyo erayada noocaasina waxa weye iyaguna waa lamid iyaguna waa lamid erayo kale oo tawxiid iyo risaalada inuu qirayo sheegayo aan shahaadateynka laftooda ahayna waa lamid sida waxa weeye in la yani markaa xadiiskii jaariyada lafteeda waa laga daraysadaa yani markaa nabigu uu yihi ayna allah qaala fi samaa qaala man ana qaala qaalat rasuul llah marka iyada laftooda waxaa laga qaadanayaa shahaadateynka keliya inaanay ahayn waxa marka waxa weye ay ku islaamaya qofku hadduu markaa wax kale oo la macno ah hadduu markaa la yimaado oo qirana inuu ku islaamayo ayaa laga qaataa waxyaalaha kale qofku islaamnimada xukmiga ugu sugnaata waxaa kamid a labadiisa waalid mid inuu muslim ahaa labadiisa waalid hadduu mid muslim ahaa iyaduna wuxuu leeyahay xukmu lmuslimiin ayuu leeyahay oo waxaa loo xukumayaa inuu muslim yahay oo labadiisa waalid xagga diinta ka sharafta badan ayuu waladku ama ilmuhu ka raacaa marka sidaas aawadeed haddii aabihii muslim yahay ama hooyadii muslim tahay oo ka kala gaal yahay waxaa isagana la odhanaya axkaamta muslimiintu leeyahay oo muslim buu la xukum yahay sidaas iyadaaba la odhanaya sidaas yadaa ayaa la odhanaya sidaas aawadee hadhow hadduu gaaloobo markuu qaangaado hadduu gaaloobo murtad baa la xisaabinaya murtad ayaa la xisaabinayaa oo lama odhanayo waa kufri asliya la odhan maayo waa kufri asliya la odhan maayo waayo islaamnimadis marka hore waa sugnayd oo waxay ku sugnayd bitabaciya labadiisa waalid yani raacitaanka uu raacay ama midkood yani diinta uu ku raacay oo bimacnaa ka sharafta badan baa diinta laga haleeshiyay haddii diintoodu kala duwan tahay oo hadduu midna muslim yahay midna gaal yahay yani labadiisa waalid yani markaa ka muslimka ayaa la haleeshiinaya la odhanaya ilmihi isaguna waa muslim marka waxyaalaha qof ku islaamo saasaa kamida marka waxa weeye mas'aladaa waxaynu ugu noqonay sababtu waxay tahay dadka qaarkood baa masalada cudur biljahli marka laga hadlo oo la yidhaahdo waxa weeye jahli in loogu cuduro ayaa suurtoobi karta dadka qaarkood ayaa waxay yidhahdeen maxaa jahli ugu cudur daartamo isagaa islaamnimaduna usugnaatay oo waxa weeye islaamnimadu inay usugnaanin waxaa kutusinaysa yani shahaadateynkaan uguntamin shuruudu laa ilaha illa ma xasilin mar haddaanu saa xasilinna muslim noqon maayo marka wejiga noocaasi waa mid qalaba culamadu waxay yidhaahdeen oo kitaab kasta yani ku taalo kutubulfiqi kamida hadduu qofku marka uu yidhaahdo uu ashahaato oo uu dabadeedna marka u ashahaato yidhaahdo waan iska lacaabaye dheeldheel bay iga ahay ma ictiqaadsanayn maan yaqiinsana waaban ka shakisnaa markaan lahaa culamadu waxay yidhaahdeen lama odhanayo islaamnimadaasi ma sugnaanin waxaa la odhanayaa kelmaddaa aad tidhi aad qirtay muslim baad ku noqotay iminkana haddaad tidhaahdo aad gaalnimo haddaad doonto kufri asliga ku xisaabin mayno kufri riddo ah oo diintii mid ka laabtay oo ka baxay baa lagu xisaabinaya sidaas iyada ah ay ahlucilmigu marka ay yidhahdaan kutubtoodana ku naskarayaan kitaabkii kaste fiqiyaad soo qaada baabu riddana saas yadaa buu uqoraya saas iyada ayuu uqoraya marka waxa weeye sheegashada ku saabsan qofka waxa weeye haddii la yani markaa waxyaalo kufriyaadii ay ka muuqdaan qariino iyo amaanad looga dhigayo inaan shahaadateynku u guntamin ta noocaasi waxa wey war baatila weeye war baatila weeye culamadana wax qabaan ma jiraan wax qariino saa uga dhigaya kufrigay xaaladda qofka ku magacaabaana ee ay yidhahdaan waa kaafirna waxay uga jeedaan kufru ridda ayay uga jeedaan oo wuu ridoobay marka waxa weeye acdaartana waxaa loogu baarayaa sidii qof muslima loogu baari jiray acdaarta ayaa loogu baaraya ee loogu eegaya mas'alada caynkaasna sidaas iyada ah weyi inta aanan mas'alat alcudri biljahli aanan gelin waxaan tilmaamayaa dadka qaarkood baa waxa weeye waxay uqaybiyeen dadka muslimiinta ah dadka waxa weeye bilaad lmuslimiin ku dhaqan waxay yidhahdeen saddex qaybood bay uqaybiyeen waxay yidhaahdeen qaar muslimiina iyagaa isku wada inay muslimiinta yihiin waana dhici kartaa bay yidhahdeen afraad aanan garanayn oo muslimiina oo naga qarsooni inay jiraanna way dhici kartaa bay yidhahdeen iyo qaar gaalo iyagu gaalnimo ku cado mushrikiin ah iyo qaar qaar majhuululxaal oo xaalkooda aanaan garanayn oo gaalo iyo muslimiin waxay yihiin aanaan garanayn oo dadka badankooda ah bay yidhahdeen oo dadka badankooda ah oo iyagu majhuululxaal ah saddexdaa qaybood bay uqaybiyeen arrinkaana waxay ku dhiseen maadaama markaysaga yani xukumka yani xaggiisa yani raayada ama xukumku markaysaga marka aanu xukum shareeco aanu ahayn yani dadka raayada markaysaga iyo calanka markaa jaahiliga ama marka waxawey xukumka jaahiliga gaaladay uga jeedaan yani ku hoos nool yani waxa weeye waxaa la odhanayaa ama waa la gaalaysiinaya ama yani islaamnimadooda waa laga shakinaya waa laga tawaqufaya arrin noocaasay ku dhisan yihiin weliba waxay markaa sheegtaan qawlka ku saabsan tawaqufka oo waxay leeyihiin qofaanu markaa islaamnimo ama gaalnimo ku ogaanay mooyaane wax alla wixii kaloo mujtamacaa kamid a islaamnimo iyo gaalnimo midna uma xukumayna marka hore waa ka tawaqufayna marka dambena waxa noogu cadaadaan u xukumaynaa sidaasay yidhaahdaan bal hadda waxaan markaa tilmaamayaa arrinkaa ay sheegeen inay khawaariji qabtay oo kutubta ku taalo oo ay ahlu cilmigii hore ka soo rareen baan doonayaa inaan sheego oo dadka markaa tukanaya in axwaashooda lagu xidho oo la yidhaahdo daartaa daaru kufriya sidaas aaweeye maadaama daaru kufri tahay yacni waanu ka tawaqufaynaa wax alla wixii daarta ku nool tawaquf baanu ka taagana ilaa wax nooga caddaadaan ruux kastaba ama waxa weeye gaalnimu noogu xukuman yahay cumuum ahaan ilaa waxa weeye islaamnima nooga caddaata mooyaane labada ra'yi mid walba khawaarijtii horea qabtay labada ra'yi mid walba khawaarijtii hore waxay qabtay weeye kutubulmaqaalaatna waa wax sidaa ugu taalla abulxasan alashcari waxa uu yidhi وqاlt طائفة min اbyhiisiya إida kafara imaamu kafarat imaamku haduu gaaloobo xaakimku racyaduna waa wada وقالت الدار دار الشرك وأهلها جميعا مشركون وتركت الصلاة إل- وت- و- وتركت الصلاة وتركت الصلاة إلا خلف من تعرفه أما وتركت الصلاة ها وتركت الصلاة إلا خلف من تعرفه ee waxa uu Abdul Hasan Ash'ari tilmaamaya qolada bayhiisiye la yiraahdo oo khawaarijta kamida sida si khawaarijta qadiimka ay bay kamid ahayd Abdul Hasan Ash'ari waxa uu dhintay 322 markay hijriyadu ahayd 322 markay hijriyadu ahayd buu dhintay marka waxa weeye waqtigu dhintay waxa laga joogaa yani kun iyo boqol sano yani marka ayaa wax ku dhowraa laga joogaa kun iyo boqol sano wax ku dhow ayaa laga joogaa koob iyo toban qarni waktigaasuu khawaarij kasoo naqlinaya uu leeyahay imaamku hadduu gaaloobo cidda ku hoos nool ee raciyadda u ahina waa gaaloobaysaayo xukunkii imaamkunbaa kusoo fidaya oo iyaguna waxaa cumuum ah oo markaa lagu xukumaya inay gaala yihiin waxayna yidhaahdeen daartu hadday daaru shirki tahay oo daar gaalnimo lagu xukumayo daar gaalo inay tahay ehelkeedu waa wada gaalo ruuxii ka beri noqdee ka baxa mooyaane sida iyagoo kale caynkaasay odhanayaan salaadana waa la waa ka tegaysaa qoladaasi oo waxay leeyihiin kuma daba tukanayno ruuxaanu garanayno ictiqaadkiisa ognahay mooyaane mid kale kuma daba tukanayno waxaa laga yaabaa intaa la yidhahdo de anagu sidaa ma qabno oo anagu maanu odhan dadkii saddex qolaanu uqaybinaye maanu odhan daaru shirki waxa ku nooli dhammaan waa wada gaala maanu odhan ruuxaanu garanayna mooyaane ee waxaanu idhi haalibku majhuululxaal bay agtooda ka yihiin oo waa ka tawaqufaynaa ilaa gaalnimo ama islaamnimo mid noogu caddaanay bal hadda taa lafteedana inay khawaariji qabtay baan tilmaamaya abulxasan ashcari waxa uu ku yihi maqaalaadka safxadda markaa toddoba iyo sagaashan can ilakhnasiyati min alcajaaribati isagoo ka warramaya waxa uu yihi يتوقفون عن جميع من في دار التقية من مصح الإسلام وأهل القبلة إلا من عرفوا منه إيمان فيتولونه عليه أو كفرا فيتبرؤون منه لأجله مركا وحا وشي قرضا هوري عجارددو عبد الكريم ابن عجر ديك اللورنشري أيا فرقضا أنصاصي ومركا ابن الأزرق ابن عجرد أي خلافين بين لبصر قتل النقدين ويتلبرين النقدين alcajaaridaa soo baxday cajaaridada qolo ka simid oo akhnasiye la yidhahda iyagu waxay yidhaahdeen oo abulxasan ashcari uu kasoo raraya cidda markaa daaru taqiye ku sugan daaru taqiye waxay u yaqaaneen dadka khilaafsan ee ka ictiqaadka duwane ay gaalaysiinayaan ee xukunka haysta kuwaasi daartay haystaan taqiyana waxay ugu magacaabeen iyagaa taqiye ku nool oo waa daarta taqiyay kaga nool yihiino inay isqariyaan oo markaa waxa weeye markaa taqiyo isticmaalaan umuuraha noocaas cabsi bay ku nool yihiin iyo isqarqarin ayay ku nool yihiin sidaas aawadeed bay daaru taqiye ugu magacaabeen markaa daaru taqiyada cidda ku sugan yatawaqafuuna can jamiici man fii daari taqiyati min muntaxili lislaami cidda daaru taqiye ku jirta daartaa cabsida ay ku sugan yihiin ay isqarqarinayaan nimankaa dadka waxa weeye markaa ka baxay cidda daartaa ku sugan dhammaantood ee islaamnimada u abtirsanaysa ee sheeganaysa iyo ahlulqiblaha ee qiblada u tukanaysa iimaankooda iyo islaamnimadooda waa ka tawaqufayaan ilaa man carafuu minhu iimaanan fayatawallawnahu calayhi miday iimaan ku aqoonsadeen oo ay dabeed ka weli yeelanayaan mooyaane intay islaamnimo u xukumaan deedna ay ka weli dhiganayaan mooyaane ama miday gaal aw kufran ama gaalnimo miday ku aqoonsanayaan oo fayatabara'uuna minhu liajlihi inta gaalnimo ay ku aqoonsadaan dabeedna marka gaalnimada aawadeed ay uga beri noqdaan mooyaane in alla inta kale waa ka tawaqufayaan islaamnimadooda iyo gaalnimadooda mid inay islaamnimo uxukumaan iyo inay gaalnimo uxukumaan yani maxay ku kala duwan yihiin yani marka waxay ugu qaybsan yihiin qoladaas dadkii saddex qaybood dadka badankoodu waxay yihiin kuwa laga tawaqufayo laakiin waxay leeyihin marka wax nooga caddaadaan ama islaamnimaan uxukumi ama gaalnimaan uxukumi waa sida ay ku andacoonayaan lafteeda ee waraaqaha manhajka u ana ugu taalla waayahay waxaa kaloo abulxasan ashcari safxadda boqol iyo koob iyo toban isagoo khawaarijtii ka warramaya can idaxaakiyati min alwaaqifati daxaakiyada kuwa la yidhahdo iyaguna waaqifada kamida kuwa ahlu tawaqufka qaba waaqifo maxaa loo yidhi dadkay ka tawaqufayaan haalibkooda badanka badanka dadkay ka tawaqufayaan oo sidaasaa waaqisiye loo yidhi wakhtalafa haaulaai fii ahli daari lkufri cindahum kay daarulkufri agtooda u qabaan ehelkeeday isku khilaafeen faminhum man qaala hum cindana kufaaru ilaa man carafna iimaanahu bicaynihi waminhum man qaala hum ahlu daari khalqin falaa natawallaa ilaa man carafna fihi islaama wanaqisu fii man lam nacrif islaamahu waxa markaa uu yihi qolada baxaafiyada la yidhahdaa waa iskhilaafay cidday daarulkufri u qabaan kuway daarulkufri u qabaan cidda u ehelka ee degan ayay isku khilaafeen xukunkoodu wuxuu yahay waxaa kamida qolo tidhi agtayada gaalay ka yihiin cidaanu iimaan ku aqoonsanay mooyaane inta kale agtayada gaalay ka yihiin kuwaasi waa qolo wa minhum man qaala baxaafiyada waxa kale oo kamid ah qolo tidhi hum ahlu daari khalqin daar isku dhafan gaar isku qooshan ama isku dhafan yani ama beled isku dhafan oo dadkiisu isku dhex jiro weeye falanatawallaa ilaa man carafna fihi islaama kama weli yeelanayno oo axkaamtii muslimiinta markaa si looga weli yeelan jiray oo kale ugama weli yeelanayno yani ilaa man carafnaa midaanu ku aqoonsanay fihi islaaman islaamnimo aanu ku aqoonsanay mooyaane ku kalaanu ka weli yeelanaynaa ma jirto wanaqifu fii man lam nacrif islaamahu waanu ka tawaqufaynaa cidanaan islaamnimo wax la yidhaahdo aanaan ku ogeyn oo aan wax islaamnimo aan nooga muuqanin yacni gaalnimana ayna nooga muuqanin kaana waa ka tawaqufaynaa bay yidhahdeen marka waxa weeye abulxasan alashcari maqaalaadkiibuu ku sheegay khawaarijtii buuna ka soo naqliyey waxayna ku andacoodaan oo yidhaahdaan khawaarij anagu shaqa kuma lihin dariiqadii ahlu sunnaanu nahay dariiqadii ahlu sunnaanu raacaynaa a'imadii najdiyiinta iyo ibnu taymiye iyo baanu dariiqoodii haynaa sidaasay ku andacoodaan laakiin sheegashaday sidaa sheeganayaan mid baatila weeye oo aan biyo isku daahirin weeyaan waa baatil aan biyo isku daahirin weeyaan waxay tahay khawaarijtii qadiimka ahayd baa dadka saddexdaas fiisi u qaybin jirtay haalibka cidda inay garanayna way ka tawaqufi jireen waxaynay markaa odhan jireen ruuxaanu islaamnimo ama gaalnimo nooga muuqato mooyaane ruux kale yani marka waxa weeye uma xukumayno islaamnimo ama gaalnimo weliba marka waxa weeye maxay ujeedaan markay leeyihiin islaamnimo inay nooga muuqato waxaa dhici karta khawaarijtii hore waxyaalaha markaa iyagu hadda ay shardinayaan inay shardin jirin khawaarijtii hore waxaa dhici karta inay waxa weeye inay waxyaalo ay hadda shardinayaan inaynay marka waxa weeye iyagu aynay shardin jirin baa markaa laga yaabaa oo tabaruca markaysa waaan markaa ay ka beri noqdaan daarutaqyahoo kale rukas bay leeyihiin yani markaa khawaarijtii hore laga soo naqliyo laakiin kuwani waxay leeyihiin marba haddii waxa weeye si kastaad utukato calaamad ku tusinaysa markaa islaamnimo ma aha salaadu kuma tusinayso islaamnimo oo shahaadateyn kuma tusinaya islaamnimo ilaa waxa weeye dadkii uu gaalaysiiyo ilaa uu ka beri noqdo ilaa uu markaysa waaan markaa ka baxo ilaa yani markaa islaamnimo uxukumi waayo oo gaalnimo ku xukumo yani waxa weeye dadka marka waxaweye xukaamta iyo kuwa markaa iyagu gaalaysiinaya ilaa kuwa aad gaalaysiiso muslim masjid bay leeyihiin waxayna daliishanayaan qaacidada marka ay culamadu yidhahdaan man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun qaacidadaasay bigayri xaqin xaq darre u daliishanayaan xaq ma aha daliishadkay daliishanayaan oo waxa weeye markay culamadu leeyihin man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun ilaaqeeda ugama jeedaan oo waxa weeye ruux kasta oo ay markaa yani ay culamada qaar gaalaysiiyeen haddii la gaalaysiin waayo waa gaalnimo markaa kama tilmaamayaan ee waxay uga jeedaan dadka gaalnimadoodu qatciga tahay ee aan markaa cid ka shakin kartaa gaalnimadooda aynay jirin ee aan laba isku qabanaynin sida yuhuudda iyo nasaarada iyo majuuska iyo buudanka buudiga iyo kuwa markaa waxa weeye bilaa diinta ah yani markaa diinba aan sheeganayn kuwaasaa laga tilmaamaya ama waxa weeye dadka markaa yani culamadu ay isku qabteen magaala mise ma aha ta noocaasa markaa ugala jeedaan oo qaacidadana kuma dhacayso tusaale haddaad soo qabto taariku salaadka culamada markaa aimadu way isku khilaafeen imaam shaafici iyo imaam malik iyo waxay leeyihiin iyo riwaaya can imaam axmed taarikisalaadku haddii aanu jaahid ama mustakbir ahayn oo salaadii waajibnimadeedii dafirsanayn gaal ma aha bay leeyihiin waxau leeyahay imaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwaya rahwayhi iyo iyo imaam axmed ibnu xambal riwaayada mashhuurkaana waxay leeyihiin waa gaal iyo bacdu salaf iyaguna waxay leeyihiin taarikusalaadku waa gaal oo bimujaradi tarki salaada uu ka tegay buu ku gaaloobay sidaasay markaa iyaguna leeyihiin haddaba waxaa jirta qaacidada qaacido kalaa jirta qaacidada kale waa maxay waa qaacidada odhanaysa man kafara musliman faqad kafar qofka qof muslima gaalaysiiya waa gaaloobay qaacidada lafteeduna iطlaaqeeda maaha qaacidadana waxaa laga qaatay adilada ayaa laga qaatay oo waxa weeye nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu nabigu yihi man rama akhaahu bilkufri faqad wajaba alkufru cala axadihima gaalnimadu midkood bay ku waajibtay ama ka gaalnimada lagu sheegay la gaalaysiiyey baa gaal ah ama kan wax gaalaysiiyay kusoo noqonaysaa labada mid baa gaaloobay wajaba alkufru weliba al baa la gashay kufriga riwaayada abu cawaana iyo soo wariyeen riwaayada abu cawaana iyo soo wariyeen saxiixa faqad wajaba alkufru kufri mucarafa ayaa weliba markaysaga kaa laga dhigay marka gaalnima midkood ku waajibtay baa la yidhi riwaayaadka kale waxay sheegayaan haddii aanu gaal ahayn ila irtadat caleyhi gaalnimadu isagay kusoo noqotaa marka culamada qaar waxay yidhahan man kafara musliman faqad kafar marka culamadii taariku saladku waa isku khilaafeen a'imada ahaa iyagoo taariku saladku isku khilaafeen qola may odhan dee waxa weeye axmedo waad gaalowday ama isxaaqa waad gaalowday oo waxa weeye muslim baad gaalaysiisay midaan muslim markaa u qabo oo markaa agtayda muslim ka abaad gaalaysiisay oo man kafara musliman faqad kafar may odhan culamada kalena may odhan waad gaalowday shaaficiyow ama maalikow ama axmedow markaad riwaayada kale ama qowlka kale aad leedahay ra'yigaa markaad ku tagtay inaanu gaal ahayn laftiisa laba riwaayo u kala yahay markaa lafteeda waad gaalowday may odhan oo waxa weeye man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafirun qaacidada noocaasa looma cusbay marka qaacidadan waxay ku saabsan tahay waxyaalaha kufrigoodu qaciga yahay bay ku saabsan tahay ee aan la isku khilaafi karin sida kufriga asliga ah iyo yani kufaarta kufrigoodu qaciga yahay markaysa markaa aan la isku haysan ee markaa ijmaacu culamada ahlu sunna oo dhan ay isku waafaqsan yihiin ta noocaas weeya ta markaa laga tilmaamaya ama waxyaalaha isku khilaafeen ahlu sunne ee ay qaarkood gaalnimo ku tilmaameen ama markaa inuu gaal yahay ay ku sheegeen qaarkoodna ayna ku sheegeen qaacidadani kuma kuma degayso marka ilaaqeeda ma aha ilaaqeeda qaacidadani ma aha xataa haddaynu eegno waxaa jira dad waxa weeye culamadu gaalaysiisay haddana waxaa jira culamo kaloo cudurdaariyo iyo wax lamida u baadbaaday oo markaysaga u sheegay dadkii la isku khilaafay oo kale waxaa kamid a xajaaj xajaaj ibnu yuusuf asaqad taabiciintii waa isku khilaafeen iyo saxaabadii marka bacdu taabiciin way gaalaysiiyeen oo saciid ibnu jubayr iyo kamid yahay sidaas aawadeed bu markaa qoladii ugu baxdayna raacay badankiina markaysaga may gaalaysiin badankiina may gaalaysiin saciid ibnu jubayr iyo shacbi iyo iyagu waa gaalaysiiyeen waxaana jira maqaalaad badan oo kufri aad u ku hadli jiray yani xukunka markaa waxa wey inuu xukumayeyna waxa uu ahaa markaysaga xukun shareeco iyo xukun markaysaga waa baila mid walba waa lahaa mid walba yani waa lahaa oo waxyaalo badan oo markaysaga abaatiil ah oo uu samayn jiray ba markaa jiray oo waxa uu ahaa nin aada iyo aad markaa hawada markaa reer bani umaya ka qaalib noqotay buu ahaa waxaa laga sheegaa inuu yihi yani cabdulmalik waa ninkii khaliifada haystay yani waxa wey waa khaliifatullah waa siduu isagu leeyahay rasuulkuna waxau yahay waa rasuulullah marka rasuul iyo khaliifo iyo maajidka buu leeyahay yani wuxuu leeyahay marka waxa weeye ayuhuma acdamu cindak akhaliifatuhu fii ahlihi ama rasuuluhu fii xaajatih yani maqaalaad kufri oo cadcad oo cabdilmalik inuu rasuulka ka fadilayo oo markaa kale tilmaamaya ba xataa laga soo raraa yani erayo noocaas oo kale aba xataa laga soo laga soo raraa waxyaalo badan oo markaysaga xunxunna waa ku kacay waxa marka cumar bn cabdilcaziz uu yihi law takhaabasat lumam fajaءat kul umati bikhabiisiha waji'nahum bilxajaati lagalabnaahum haddii ummaduhu ay isku xumaan dhigan lahaayeen odhan lahaayeen xaakimkayagaa idinka xun iyo xaakimkayagaa idinka xun anaguna xajaaj u keeni lahay inagaa ka ka ka haalib noqon lahay lagalabnaahum cumar bn cabdilcaziz baa odhanay marka waxa weeye nin aad iyo aad u yani markaa dhibaato badan bu ah maqaalaad kufriya oo khatarna waa laga sheegaa yani maqaalaad kufriya oo khatarana waa laga sheegaa waxaa kamida marka waxa wey ninka markaa muslim ibnu cuqba la odhan jiray oo ay salafku ku magacaabeen musrif ibnu cuqba waa kii yani musrif dhiigga iyo xumaanta ku loo faray kaas buu usoo diray reer madiina markay ku girinteen ay markaa ku gacan saydheen wuxuu yidhi reer madiina ciidamadaa kaxayse duldeg buu yii saacada ugu yeedh oo waxaa tidahdaa war khaliifka soo yani markaa boqorka soo raaca oo ateeca oo iska daaya rabshada iyo marka waxawa duudnadaa diidaysa hadday kaa yeelaan faraha ka qaad oo daa waxba ha yeeli hadday kaa diidaan la dagaalan markaad la dagaalanto haddaad ka qaalib noqoto ka gacan sarrayso fa abix xaali jeyshi halaaa ciidamada saddex maalmood u baneen iyo saddexdooda habeen u ibaaxee yani uga horday wax alla waxay doonaan markaan sameeyaan فأدي حاء إضاءة للجيش ثلاثا عندما وحدو إذا حيثا يعني سبح حبيل يستدح هو معلوم تكينا لما قبل يوحد دونتان سمايا فدعي سيدي بني نقطي والله دقالمي وكلك عن شرير وكغالب نقضي مركو كغالب نقضي عندما يوأودني أو برضي وحرم في مركان مدينة حرم في مركان مدينة وي ومسجد الرسول أجدار فيه هل كان عندما وحي دونان سمينيه oo waxa weeye ninkay doonaan dilayeen oo gabadhay doonaan kufsanayeen oo xoolahay doonaan dhacayeen ya yani waxa weeye yani dumarkii baa la suulay oo la kufsaday xoolihii baa la dhacay raggii baa la laayay saddex habeen macay baa ku dhacay kun hablood oo shabada ah baa saddexda habeen uuraysay oo la uureeyey ciidamadii kufsadeen kun hablood oo shabada ah ayaa garax uraysay markaysaa saddexda habeen oo la kufsaday marka waxa weeye waxaa kaa dhacay saxaabadii rasuulka nool sala allahu alayhi wasalam yaziid ibnu mucaawiya ka dhacaysa arrinka noocaasi oo amray muslim musrik ibnu cuqbana saasuu u fuliyey haddana waxa weeye markaa salafkii may gaalaysin saxaabadii iyo taabiciintii yaziid ibnu mucaawiya manay odhan ninkaan markaa yaziid ibnu mucaawiya gaalaysin waa gaal laakin waxa weeya hadda fiqiga marka waxa weeye qallooca ay hadda sheeganayaan dadkaas markaas haquuqmay waxa weeyaan in markaa la yidhaahdo yaziid ninkaan gaalaysiin isagaa gaal marka taana waxaa ka dhalanaysa inay salafkii gaalaysiiyaan saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii inay gaalaysiiyaan waayo marka may gaalaysiin waxay u qadeen qaalibkoodu inuu yahay khaliifadii muslimiinta oo amiirulmu'miniin yahay saasay uqadeen hataa markii waxa weeye intaan ciidamadu magaalada ayna soo gelin cabdillahi bni cumar waxa u tagay raggii waxa weeye kamaandayaasha ka ahaa ee ciidamada markaysagaa yani kahortaga iyo iyo kacdoonka abaabulayay ayuu u tegay ibnu xandale nin la yidhaahdo iyo markaa kamid ahaa ibnu muic iyo cabdillahi ibnu muic iyobaa kamid ahaa markuu cabdillahi ibnu cumar u tegay bay islaaheen alle day ka waaweynaato haddaba culamadii saxaabada qaarkood idin yimaadeen soo dhawow bay dhaha cabdillahi ibnu cumar barkima udhiga waxay islaaheen isaguna idinkusoo diisa markaasu uri uma iman inaan bartimo lay dhigo uma iman laakin waxaan u imi xadiis nebiga sala allahu alayh wasalam aan ka maqlay inaan kuu sheego sidaasaan u imi nebiga waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam ruuxa yani imaam la baayacsama nin yani xaakim ah bayca siiyo la baayacsamo oo la heshiiya oo gacanta u dhiida oo dabadeedna marka waxa weeye yani baycadii ka baxa laqiya allaha yawma alqiyaamati walaa xujata lahu malinta qiyaame ilahay wuxuu la kulmaa isagaan wax xujo alahay yani cabdillaahi bni cumar wuxuu doonayaa uu leeyahay yaziid ateeca iska daaya markaa tamarudkan iyo kacdoonkan iyo kahortagan iska daaya ninka noocaas leeyahay ka hortagina marka fikigooda maxaa ka dhalanaysa qalloocan in la yidhahdo cabdillahi bni cumar waa gaaloobay waa laazimka hadalkooda ka dhalanaya ma odhanayo waa yidhaahdeen laakin waxaway qawaacidooda hadday u tiirsadaan waxaasaa ka laazimaya laazimka marka waxa weeye madhabka horey u sheegin inaan laazim qofka loo qabanayo oo loo lagu xukumayo aanu ahayn laakiin culamadu waxay dhahaan laazimka waa lagu cadayn karaa madhabta qolo inay jaaski tahay la laazimka hadalkooda ka dhalansa waa lagu cadayn karaa masalada noocaasna culamadu waa konsiisiyana waa sheegeen marka hadda waxaynu ku cadaynaynaa madhabtooda inay baatil tahay baynu uga jeednaa inaynu ku cadayno taasi babaynu uga dan leenahay oo xataa culamadii saxaabada inay gaalaysiiyaan baa ka laazimaysa shacaruu dalika aw lam yashcuruu ama ha dareemaan saas ama yayna dareemin calaa kuli xaal yani waxa weeye qaacidadan haddaba man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun waxaa looga jeedaa cidda marka waxa weeye marka aan laga shakin karin yani waxa weeye gaalnimadooda ayaa laga tilmaamaya sida yuhuudda nasaarada majuuska yani mushrikiinta yani saabiqiinta ah yani kuwaasaa laga tilmaamaya amaa ruux marka asalkiisu muslim ahaa oo laga yaabo in la isugu khilaafo warkalow cadaar ma leeyahay wartalow kufriga laga sheegaya ma ka sugan yahay wartalow waxa weeye markaa ma laga yaabaa inuu cudurdaar uu helo oo marka asli asal yaqiintii uu islaamnimo lahayey wax cadow kaga guuraa meesha ma taallaa mise waxa weye ixtimaalaad baa jeli kara oo acdaar buu yeelan karaa ka noocaasoo kalea culamada ahlu sunna wax qaba markaysagaa in lagu gaalaysiinayo qofka ma jabaan yani saaskeeda ma jabaan marka waxa weeye qawaacidda marka ay tilmaamayan qawaacid baatila markaynu halkaas aynoo caddaatay taqsiimka dadka ay qaybiyeen ee ay markaa yidhaahdeen waxa weeye dadka badankooda waa ka tawaqufaynaa oo waxa weeye salaad iyagoo tukanaya islaamnimo uma xukumayno oo nabigu yihi sal اlahu alayh wasalam man sallaa salaatana yani wاstaqbala qiblatana waakala dariixatana kadalika muslim baa nabigu yihi sal اlahu alayh wasalam kaasi waa muslim iyagu waxay leeyihin may isagoo salaada tukanaya qiblada qaabilaya oo waxa weeye dabiixada cunaya ma oranayna waa muslim ilaa uu waxaay waxaa ka beri noqdo caynkaa uu yidhaahdo shuruud markaa iyagu de- dejisteen oo qaarkood ay tahay shuruudda qofka anfacaysa aakhiro yani qaarkood ay tahay ayay iyagu ku shartinaya nabigu waxyaalo daahiru islaamnimadiisa xukumay islaamnimada uu sheegayana waa islaamnimadii muuqanaysay yani marka xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafayaan yani man man istaqbala qiblatana yani markaa man salla salaatana wastaqbala qiblatana waakala dariixatana fadalika almuslim iyagu oran maayaan waxay leeyihin waa calaamad calaamadaha islaamka ka mida laakin waxay ixtimaali kartaa inaanu muslim ahay sidaas aawadeed isagoo salaada tukanaya oo qiblada qaabilaya islaamnimo uu xukumayno waxay leeyihin majhuul xaal weeye isagoo tukanaya khawaarijta waxaa dhici karta inay sidaa ujeedin oo majhuulxaalka waxa weeye ruuxaas markaa tukanaya ee markaa waxawe khayrka iyo salaada iyo yani shahaadatooyinku ka muuqdaan ee wax khilaafsan aynay ku arkin yani inay ka tawaqufayn baa laga yaabaa laakin iyagu xataa kaa laftiisa ka tawaqufaya ilaah waxa weeye markaa inuu xukaamta gaalaysiinayo kuwa ka weliyeesha gaalaysiinayo kuwan gaalaysiinayn gaalaysiinayo ilaa waxa weeye tasalsulka caynkaasa in ummadda ay u gaalaysiiyaan ilaa laga helayo ayaga waxay leeyihin waxa weeye gaalaanu ku xukumayna yani markaa gaalaanu ku xukumayna hadduu ka beri noqon waayo oo uu isaa u gaalaysin waayo haddii kale waa ka tawaqufaynaa oo waxaas inooga cadaan waayaan marka waxa weeye majhuul xaal maaha qof tukanaya xaalkiisu waa lala garanaya islaamnima ka muuqata fuqahada badankoodu waxay leeyihiin qofki waxa wey haddii gaalnimo lagu ogaayo isagoo tukanaya la arko waxa weeye mis islaam inuu yahay baa loo xukumay inkastoo imaamu shaafici uu yidhaahdo culamada qaar ijmac bay sheegteen laakin ijmacu calaa kulli xaal ma jiro imaamu shaafici isagu waxa uu yihi yani yani salaada uu tukanayo keliya looguma xukumayo marka waxa weye islaamnimada ama shahaadateynka waa in laga maqlaa ama aslamtu ama inii muslimun ama marka yani aslamtu lilahi erayada noocaasa waa in laga maqlaa yani saas yadaa buu leeyahay laakin waxa weeye salaadaan ku muslim kaga dhigaya ma qaba bu marka imaamu shaafici yidhaha lakin aimada badankoodu waxay yidhahdaan maya salaada ah gaal baa lagu ogaa isagoo yahuudiya ama nasraaniya eedna isagoo tukanayaa la arkay waxay leeyihin marka waxa weye muslim inuu yaha loo xukmayo jamaahiirta culamadu saasay leeyihin marka waxa weye cala kulli xaal majhuul xaal ma aha qof waxa weye marka tukanaya majhuul xaal ma aha xaalkiisa islamnima ka muuqata waajibku wuxuu ahaa in islaamnimo loo xukumo lakin iyagu waxay leeyihin waa majhuul xaal buu agtayda ka yahay imaamkan garan maayo maxaan ugu xidhanayaa majhuulxaal buu agtayda ka yahay mar haddaanan garanayn imaamkan oo aana wuxuu caqiidaysan yahay ogey yani waxa weeye marka inaan ku xidha maaha marka masaladaas iyadu waxay ku tacalluqdaa masalada ku saabsan salaada ayay ku tacalluqdaa laakin ictiqaadkooda kale waxaynu tilmaanay ee dadka ay u qaybiyeen inay tahay ictiqaad khawaarij ka soo jeedo halkaa cad ku leh waa ko waxaynu hore usoo sheegnay aayadda u ilahay yidhi ina allaha laa yakfir an yushraka bihi an yushraka bihi culamada qaarkood waxay dhahaan shirki iyo kufri farqa udhaxeeya oo waa khaas iyo caam culamada sidaa yidhi waxay leeyihin khaaskan shirki ah hadda kufrigaa looga jeeda waa min baabi ilaaqi alkhaasi wa iraadati alcaam oo waxaa laga tilmaamaya kufri oo dhan culamo kale waxay leeyihin shirki iyo kufri waa bimacna loo farqi uma dhexeeyo culamada haddaba sidaas odhanaysa oo farqi uma dhexeeya le waxay leeyihiin yani kufri oo dhan inaan la dhaafayn baa ayaddu sheegaysaa marka ayadda taksiis inuu galay labada qolo way isla ogolyihin iyagu aayadda noogu badan waxay cuskanayaan oo waxay leeyihiin qofku hadduu markaa ahaa hadduu markaa gaalnimo la yimaado muslim buu ahaa gaalnimu la yimid yani gaalnimada ma suuragal aha marnaba in la dhaafo gaalnimada in marnaba la dhaafaa ma suuragal ah de cumuumka aayadda taksiisyo iyagu gudhoodu ay waafiqi karaan baa galay oo ruuxii markaa waxa la yidhi yani wax gaalnimo ah ayaa lagu ikraahay oo lagu khasbay yani shirki ama kufri baa ka dhacay waynaga shirki iyo kufri waa bimacna farqi ma laha haddii la yidhahdo xaggee wadaada ka yimina waxaa leeyahay shirki kufri kasta waxaa lagu ateecay shaytaan kufri kasta maadaama shaytaan lagu ateecay waa cibaado shaytaan la caabuday marka ictibaarkaasa haddii istiqaaqii luqawigaha laga eegana uu markaa cad ku leeyahayo yani kufri kasta uu shirki u yahay waynu inagi soo sheegnay aayaadka suuratulkaafi iyo daliilka u ah in bacsiga dafiraada la dafiraa inay tahay yani shirki iyo kufri labadaba in lagu magacaabo marka waxa weeye calaa kulli xaal cumuumka aayadda taksiis baa galay oo kufrigii qofka lagu ikraahay waa laga reebay ilaa man ukriha waqalbuhu mutmainu biliimaan ma ma diidi karaa aayadda cumuumkeeda يعني مركا تخصيص بقى قالوا تأول في قفك كفر أي شيء وأي شيء كفر كبع عين يعني يدنا والله قريبا وقدامة ابن مضعون صحابي اللي ورنت له ريب بدر أهاي بدر كتير قريب واحد عضي خمر أيوه اعتقادية وخمر وحلال ويهي مركا عمر بن الخطاب بقى له كنان مركا سوري عمر بن الخطاب وحضوني حكين وكتره حد الشارب الخمر markaasuu wuxuu yidhi cumar ow saad moodkeed laysaabuun sawtuu ilaahay laysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun fiima tacimuu yani waxa weeye mu'miniinta marka waxa wey ilahay ka baqaysa ee camalka wanaagsan la timi dhibaato kuma sugnaatay khamriga caddaankiisa la yihi maxaad ila jeedlaysaa cumar bnu khataab waxa wey waa arrinkaa waa ku inkiray akhta istuka alxufra buu yani dabadiba dadka la seegtay buu yani waa hadal markaa yani isaga ku maagayo يعني سويت وقت سيدنا وجفتي هذا إلهي كبق إلهي الخمر ما تعبتين إلهي هذا كبق إلهي إلا دا عبتين إلهي وإن محرمات كلا قد إلهي واجبات كان إلهي نادي هذا مركا إلهي كبق إلهي الخمر ما تعبتين صحابة والله سرع عمر بن الخطاب من كان هو بدري وبدر بخاقة يبقري وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متى غير بدر خاتمة حبق بدي مريان إسلام المرية إيمان بيكون دي مريان مركا وحوالي إلى مركا صحابة الله شرعي علي بن أبي طالب وحوالي عمر يا أمير المؤمنين وحن أركاء من من كان مثل يسأل وحاوشين ويجيشين مركا هلا توبد ويجيو hadday markaa ka toobad keeni waayaan hala dilo oo gaalnimaha loo dilo hadday ka toobad keenaanna markaa hala daayo oo xadkii ha laga taro sidii baa sameeyey saxaabadu waa isla waafaqday dabeedna markaa sidii baa lagu sameeyey waa ka toobad keeneen dabeedna xadkii baa laga taray halkii baa lagu daayay waxaynu u teedna shay yani markaa yani kufriya ama shirkiya baa ka dhacay xaaraan in xalaal laga ictiqaadiya waa shirki wain aطactumuhum inakum lamushrikuun waa shirki حرام وحلال كان اعتقادي وانا وانا الشرك مركي سوحا لقد دافعي تأول بأغا دعي تأول أي أغا دعي أو حوالي وانا كتوبة كينا وانا كتوبة كينا مركا وحوالي على كل حال عذر بالجهل أن أصدر نقلنا موضوع قصة سنة العذر بالجهل وحقصة قال آه علماء أهل السنة من حيث العموم متى يعني جهل إذا قص لو بعذر دار لو حر قرنين وإسلوب قليل لكن صور السخلة في مؤشرة حتى وحي في المامينا أدلة مركع علماء أي دليل سلام وبدنت هاي وحكمنا وما كان الله وحي إلهي يريد وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يعني قرأ لهم ما هرابين يوم الله من أيو إلى عديو وحي ربي كذبك يعني مركا قفه وحي الله قبنا إياه وحي مركا وحوالي السوجة ري حجدي سقوق بي هذا الله قبنا إياه لكن وحي أن سوجة من حجد سقوق من الله قبنا معي جهل ولا وحي هو الله خطأ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم بعض ما وحي إلى هذه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم إذ هداهم بان ليليو كلها مليون وكالتوعيد في إسلام لماذا لها ليشية قفتنا هدوك قال لمن ليه يعني لما هنوني يعني ثواب سواب ثواب يعني الصقيم وليدك ومد بكتوي صار سنة واحد ثاني آه هل أنت قصة وحوى مسلم كأه إقرارك الشهادتين كأوقرة يديها هو طهر ليه يعني هداية لم يسوي سكاكا صدي معه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أبو طالب في النبي وكيلي يعني قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يعني كلمة دعوة بمعنى أبو اعتقاد فلت إليه خاص يد أبو مركة وخير النبي صلى الله عليه وسلم وش الموضوع مركة كلمة تأتي وجود يهدي مركة وحوية وحكو سيدك إنك لا تهدي من أحببت كلمة التوحيد حتى وكل واقعي كلمة التوحيد وكل واقعي يا ديني إنه كل واقع marka waxa weeye iqraarka uu shahadatay daqiirayba dee hanuunintii yahay marka asalna waxaa qofka muslimka inuu macduur yahay fii khata'ihi wa jahlihi wa halatihi siduu mucallimay marka uu yidhi yani sheekhay oran jireen culamadu dahabiyu alcasri yani marka casrigan ama qarnigan waxa weeye dahabigeeda qarniga afar iyo tobnaad baa loo jeedaa ayaa tiriyey adilada loo daliishado waxaa kamid a rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul xujatun lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul waxaa kamid a aayadda uu ilaahay yihi wamaa kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula lakin waxaa suurooda in la yaha tacdiidkaa loo jeedaa tacdiidkii baa la sheegay lakin waxa weye axkaamta kalena waxa wey inay la mid tahay baynu caddayn doonaa nabiga sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay waxa markaa uu sheegay ninkii markaa waxa weeye dardaarmay ee yihi waxa weeye haddaan dhinta iguba hadduu ilaahay awoodo wuxuu soo saari doonaa cadaab aanu axad khalqiisa ka mid a aanu yani cadaabin taas oo kale waxa weeye waxay ku saabsan tahay shay tawxiidkii ku saabsan qofkii in loogu cudur daaray ku saabsan tahay shay tawxiidkii ku saabsan macaani culamo kale ku xambaaray waa jira lain qadar allahu calaya ay lain dayaqa calaya iyo culamada qaarkooda yidhi waxa weeye arrinkan cabsidaa ka qaalib noqotay oo yani cabsidii markay ka qaalib noqotay isagoo aan waxba kala garanaynin ayuu hadalladan ku hadlay laakin jawaabaha noocaasi waa jawaabo batila wey ahlucilmiguna aada u inkireen waxaa kamid a waxa weeye ibnu xasmi iyo ibnu taymiya labaduba waxay ku magacaabeen inay taxriif xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam la taxriifinayo oo macnihiisa la bedelayo inay tahay taxriif la taxriifinayo macaanidii axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam macnahoodii la bedelayo inay noocaa tahay ayuu waxa weeye ku magacaabay ibnu xasmi iyo ibnu taymiya labadua waxa kale oo lagu waxa kale oo markaa yani culamada qaar ay yidhaahdeen cabsibaa yani waxaa ka qaalib noqday sakaraadkii baa ka qaalib noqday sidaas aawoodee isagaan waxba kala garanayn buu erayadan ku hadlay lakin taa ku dhan waa batil culamadu waa radiyeen waayo haddaanu xaaladan uu la hadlayo saaxi ahayn carruurtiisi buu la hadlaya iyagaa u aqoon badnaa oo dadka kale waa ka yaqaaneen way kala garan lahaayeen inay ximari ka qaalib noqoto oo caqligiisu aanu caadi ahayn iyo inuu caqligiisu saam yahay oo wax kala garanayo way kala garan lahayen o way kala sixi lahaayeen oo inay kala sixi waayaan iyagoo jamacoo kaa garan waayaan dee mid suurabi karta maha marka ixtimaalka noocaasina waa mid daciifa lamana oran waxa weeye yani markii waxa weeye uu yani la weydiiyey oo la yidhi maxaa sidan kugu kalifay mu oran ilah waxba ma kala garanay ee wuxuu ilah cabsidaada igu kalifay waan kaa baqayay yani yani bakdin inay ku kaliftay buu tilmaamaye in waxa weeye markaa yani khata inuu ku kaliftay oo xumadi ka qaalib noqotay oo aan waxba kala garanayn oo marfuucul qalam ahaa ku mudacwiyey waxaana ka saxnayd in haddii taasi ay jirta uu ku dacwiyo inuu markaa marfuucul qalam ahaa rafcu lqalm can alaaa marka waayo qofkan marka xumadu ka qaalib noqon aan waxba kala garanay waa xukm majnuun buu leeyahay xukm majnuun buu leeyahay marka maadaama sidaas iyadaa ay tahay yani jawaabta noocaas lagu jawaabayo leeyahay xumad baa ka qaalib noqotay waxba ma kala garanayna waa bail dadkii lunsanaaye yani taquusmay baa waxay yidhaahdeen haddiiba la kulmin kari waayo adilada iyo aayaadka badan ee soo arooray markaysa waa markaa xadiiskani kama hortegi karo taa lafteedana waxa weeye tacaarudda kama dhexeeyaa la odhanayaayo waxay culamadu yidhaahdaan sharcigaa horeeya oo adilada markaa in la yidhaahdo waa waa kala arjaxaya laguma cararo tarjiixu waa masirka ugu dambeeya wy waljamcu waajibun mata ma amkana ila falilakhiiri naskun buyina baa saaxib maraaqi odhanaya yani waljamcu waajibun mata ma amkana sharciga adilada la kulmiyaa waajib weeyo goortay suurowdo ilaa falilakhiiri naskun buyina ay ilaa yumkin haddaan yani sharci suuro gelin yani markaa falilakhiir naskun buyina labada naska dambeeyey baa naska usugnaaday bimacnaa waxa weeye marka ugu horeysa waa in adilada la kulmiyaa waayo asal waxa wey adiladu inay muxkam tahay alaslu fi adilati ixkaamu waxaana u daliila qawluhu tacaala huwa aladi anzala calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaatuhuna umu lkitaabi ukhra mutashaabihaat faama aladina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaa alfitnati wabtigaa ta'wiili marka asal waxa u ah وهن أصل الكتاب يعني حال يري والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل ككتاب بمعنى غالب كيسو ومحكم إليها الله تعالى في الأدلة الإحكام وحين علماء من هذان أدلة السمعين لا السمعين إياه وأدلة الله وضع عمل سينيه لكن نتخاذ لا يكون نتخيا الأدلة يومدنا وعمل سينا يومدنا وحوية مركا لصورة يوم عمل فرين وعمل كيسي لبورينا يوم sidaas weeye waxay culamadu markaa yidhaha icmaalu daliilayni macan awlaa min ilhaari axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiya waxay ka habboon tahay in midkoodna la camal siiyo midkoodna la camal halleeyo la camalka laga furo bimacnaa lagu camal kari waayo marka waxa weye labadii daliil waa la jamcinaya waa la isku khasisaya oo waxaa la odhanaya in allaha laa yakfur an yushraka bi yani cumuumka aayadda waxbaa laga reebay oo waxa weeye markaa yani wax la dhaafaa waa jiraan wax la dhaafaa yani waa jiraan oo waa wixii acdaar sharcigi ku sugnaaday ama mawaanicdii aynay dhamaystirnayn kana dhacay qof asalkiisu muslim ahaa kana dhacay qof asalkiisu muslim ahaa sidaas iyada weya waxaa ka mid a adilada kale loo cuskanayo xadiiskii nabigu sala allahu alayh wasalam ay saxaabadii qaarkood oo islaamnimadoodu ay dhaweyd ay yidhaahdeen ijcal lana data anwaadin kama lahum data anwaad قال الله أكبر قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة حديث وحديث صحيحة والترمذي يغير سبع الصحيحين وحاو تلماميا صحابة قاركوز والشيء شركية يعني مركز ضلبضي وهذا مركز جهل اللي هو عذري حديثة مسألة وقوع عديان bacduba waxay dooneeno yidhaahdeen xadiisku wuxuu ku saabsan yahay shirkul asqar buu ku saabsan yahay waxayna cuskadeen hadal marka waxa weeye sheikhu lislaam ibnu taymiya uu leeyahay oo mushaabaha tilmaamaya shaatibina waan umalaynaya in laga soo raray marka taasay cuskadaan dadka markaa odhanaya looma cudrayo shirkigana asar ku xambaaray bacduba si fogeeyo waxay yidhaahdeen xadiidkani markaa kuma saabsana shirku yani markaa akbar kuma saabsana waayo laa yajuuzu linabiyi sala allahu alayh wasalam taakiru lbayaani can waqti alxaajati nebiga uma banaana bayaanka ummaddu u baahan tahay iyo caddaynta ummaddu u baahan tahay waktigeeda inuu ka dibdhiga jawaabtaasi waxa weeye waa jawaab yani liidato wey sababtuna waxay tahay bayaanka sharciga yani markaa sharciga ummaddu u baahan tahay caddaynta la caddaynaya kuma gaaraho keliya shirkul akbar hadday shirkul akbar tahay iyo hadday shirkul asqar tahay iyo hadday macsiyad sakiira a tahay midnaba inuu nebigu bayaanka ka dibdhigaa uma banaanay qaacidadu waa caam saaxib lmajhar baa waxaa ku hadlay yani ka taxti lmajhar qoray yani sheekha marka isaga muqadimada laga soo qorayna waa loo hoosgeliyey laakin waxaa ka buuxa kitaabka abaatil fara badan baa ka buuxda baatillo fara badan baa ka buuxa nahjiga culamadana kuma socdo saas aawadeed yani waxa uu yahay buxustiisu baxsiyo markaysaga a markaa fakri midhan iyo ay ka buuxaan waxyaalo culamadu aynay ujeedin markaa inuu yani markaa ka dhalinayo iyo qawaacid ayna culamadu qabin waa kale shirku yani akbar hadday ahaan lahayd nabiga caddayn baa waajib ku noqon lahayd oo shirku asqarka mayna caddayn waajib ku ahayd yaa yihi marka cadayntu waxay ku gaar tahay shirkul akbar oo keliya ya ayuha rasulu balg ma unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal fama balagta risaalataha baa lihi sabiir iyo kabiir lama kala saari saaxibulmajharna waxa uu kuleeyahay shirkul akbar hadday ahaan lahayd nebigu ma qariyeen waa caddayn lahaa oo yaa yihi shirkul akbar hadday tahay waa ka aamusi laha nebigu yaa yihi shareecada la caddaynay miyaanu kamid ahayn shirkul akbarku macaasida sakiiradaaba uu nebigu ka aamusay oo laga qaataa wuxuu marka waxa weeye macsi sakiira ah xataa inaanu ka aamusi karin nebigu sala allahu alayh wasalam oo wixii uu ka aamuso loo qaataa inay tahay wax banaan oo mubaaxa marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay u badan tahay inta wax la ictiqaadiyo in laysii doono marka xaabaysho una wuxuun ban hadda ku buuxin markaisagaa wax loo helo mas'alada oo baksiga iyadoo markaa waxa weeye mas'alada laga saafi yahay oo yani markaa aan mid layska calaamadsan aan loo tegin calaa kulli xaal saaxibu rasiyati ljaaira waxaa loo dhaafay kii ku saabsanayd yani markaa qudradii ilaahay ee qofka marka sidaa loo gubo yani markaa xashiishkii iyo markaa dambadkii kasoo baxay yani markaa dabka kasoo hadhayna qaydna badda lagu faydiyo qaydna hawada la raaciyo in waxa weeye ilaahay inuu qaadir ku yahay markaa inuu soo saarayo ka shakisnaa waa laba arrinoo waaweyn oo midna markaa uku tacalliqdo qudrada midna uku tacalliqdo yawm alaakhir haddana waa loo dhaafay arkaan iimaankiiba inay ku saabsan tahay oo midna sifa laahi bay ku saabsantahay midna yawm alaakhir bay ku saabsan tahay oo ruux mucayana oo kayfiyadaa lagu sameeyey inuu ilaahay qaadir ku yahay inuu soo saarayo marka jahligaa ku kalifay jahliga ku kalifay daraaddeed baa loogu dhaafay culamaduna saasay u tilmaameen waa sida ibnu qaymi u tilmaamay waa sida ibnu xasmi u tilmaamay waa sida waxa weeye khataabi u tilmaamay waa sida waxa weeye u tilmaameen yani marka ahlucilmi fara badan saasaa u sheegay bale ibnu cabdilbari wuxuu u tiiriyey culamada mutaqadimiintu inay saa qabaan culamada mutaqadimiintu inay saa qabaan waxa imaamu shaafici yidhi lilahi asmaء وصفاaت la yصc أحad an radha وman khالfa baعda ثbوت الxujaةi عalayhi kfr وama qabla قyam الxujaةi fainahu yucdr biاljahل yani صifo ilaahay yani dafiraada la dafiraa waa shay kufri ah oo shirki ah marka taasoo kale kala hadlayso waxay ohanayaan sifadu waa arrin gaara ifada waxa ku saabsan sifaatka ilaahay bacdi kamida markaysagaa dadku inay ka shakiyaan waa suurtoobi kartaa ee waxaan ka hadlaya asalkii diintan ka hadlaya oo tawxiidka ah oo tawxiidka miyana asalkii diinta iyado lafteedu kamid ahay lawka tawxiidka ma tawxiid cibaada keliya tawxiidka miyana tawxiid rububiya tawxiid uluhiya tawxiid asma wa sifaat ahay tawxiid asma wa sifaat tawxiidka kama nidaamiya yaa laga saaray waa midda kale tawxiid waxa liddi ku ah shirki ninkani haddaanu tawxiid kula iman sifaatka ilaahay yani wuxuu kala imanaya waa shirki buu kala imanaya yani shirku fi lasmaai wasifaat marka waxay noqonaysaa shirki la dhaafay oo jahli loogu cudray inay jiro inay jirto waana mas'aladii la keeyey in allaha laa yakfir an yushraka bihi kuma gaaraho kaliya shirku cibaada hadday tahay shirku fi asmaa wasifaat hadday tahay shirku fi rububiya hadday tahay shirku fi uluhiya kulu dalika caan bay ku tahay lilahi asmaء wasifaat la yasacu axad an raduha waman khalafa bacda hubuuti اxujati calayhim kafar ama qabla qiyami اxujati fainahu yucdaru biljahli lana cilma dalika la yudraku bilcaqli wala rawiyati wala lfikri fatxi baariga ayaa soo raray laakiin nusqooyinka qaarkood waxay u qoreen kutub badanna ay qortay wala ru'yati laakiin wala rawiyati weeye rawiyadana waxaa la yidhahdaa sakerka shay laga sakera ayaa la yidhahdaa yani bacda rawiyati buu sidaa iyo sidaa yidhi baa la yidhahdaa bimacnaa waxaa looga jeedaa markuu ka yaro baalaan degay ee ka sakeray dabadeed baa looga jeedaa marka waxa weeye jahli baa looga cibraya fatxulbaariga mujalku saddex tobnaad afar boqol iyo toddoba ibnu qusayda waxa uu yidhi قد يغلط في بعض صفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك فتح الباري ومجلة الحاج تنبخر يستحق الله